إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xeryo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ku leeyihiin qaybo ka mida gobolada shabeellada hoose jubbada hoose iyo baayi madaxweynaha maamulka la baxay somalilan ayaa xasuuqii ciidankiisu ay ka geysteen magaalada laascaanood ku tilmaamay wax iska caadi ah isagoo dhanka kala qiray inuu hakad galay heshiiska ay la galeen etoobiya gudoomiyaha baarlamaanka kenya ayaa sheegay in dalka kenya malaayiin dollar ka faa'iido soomaaliya taas beddelkeedana aanay soomaaliya wax faa'iidaha ku haysanin dalkaas khasaare ayaa ka dhashay dab ka kacay goobo ganacsi oo ku yaalla magaalada muqdisho qoys ku nool magaalada hargeysa ayaa sheegay in xubno ka tirsan maamulka la baxay somalilan ay dhulboob ku hayaan
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhawaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday qaar ka mid ah xeryaha ciidamada shisheeye ku leeyihiin gobolada shabeellada hoose jubbada hoose iyo baayi haddii aynu ku horreyno dhanka gobolka shabeellada hoose har ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay ku leeyihiin garoonka magaalada baraawe isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaal toosa ku qaadeen fariisimo askarta dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin degmada afgooye iyo sidoo kale deegaanka bariire ee hoostaga magaalada afgooye afgooye wuxuu si gaara dagaalku kaga dhacay halka loo yaqaano buundada yar ee magaalada dhanka jubbada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalab weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa kenya ay ku leeyihiin deegaanka hosingow dhanka gobolka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaal culus ku qaadeen xero ciidamada ah maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada diinsoor halka loo yaqaano xero koowaad ayuu si gaara kaga dhacay dagaalka welina ah faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay weerarada xalal lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka madaxweynaha maamulka la baxay somalilan ayaa xasuuqii ciidankiisu ay ka geysteen magaalada laascaanood waxa uu ku tilmaamay wax iska caadi ah isagoo dhanka kala qiray inuu hakad galay heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay la galeen dowladda ethoobiya maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya isagoo waraysi siinaya warbaahinta ingiriiska ayuu muuse biixi oo ah madaxweynaha maamulka la baxay somalilan ka hadlay duulaanka ay ku qaadeen magaalada laascaanood kaasoo ciidankiisa ay ku xasuuqeen dad rayd ah waxa uu ku jeesjeesay dhiigga dadka shacabka ah ay daadiyeen ciidankiisa kaasoo ku tilmaamay wax iska caadi ah adduunka oo dhanna ay dagaaladu ka socdaan oo aysan ka koobnayn oo keliya laascaanood iminkana ay qadiyada ugu muhiimsan tahay doorashooyinka laascaanood dhibaataa ka dhacday dagaal baa ka dhacay de waxaa soomaalida halkaasu yaala iminka doorashaa ujeedaa iyadoo ma jeedo doorashada horta dhamaata qorsheega inan kuu sheegaya daacadda bisaan ka fahayan qorsheega tembarbaahinta maxaan u sheegaa waxaan imika doorashaan hayaa soo maha dhibaatay dhacdeen waa la wada ogyahay oy dhibaata taagan tahay markaa xalkeeda ilaa dadka dhibaatada waa dhacdaa nabadina waa dhacdaaye waa xal u yaala dadka ay ka dhexayso dhibaatada caadi baa marka dal aan dhibaato ka jirin ma jirto maraykanka misal maaluba lagu dilaa arday isku dhagara sameyaan lagu layn maaluba macid baad ayaa tirahdaa dhibaataa dhacdaa qaylisa dal aanu ka socon dagaal ma jiro khilaaf dhexdooda aanu ka jirin khilaafyada adduunku bay ka mid tahay waana la xiriiri doona dhibaata waa dhacdaa waa la bogsiya mar wax laga weydiiyey heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay la galeen dowladda xabashada etoobiya ayuu muuse biixi qiray inuu hakad galay heshiiskaas sababo ku aadan kacdoonadii dhinaca kala duwan lahaa ee uu sababay is-afgaradkii ay la galeen etoobiya adaaga waran qoladii nin wariyaasha waraboobkii wax kale kaa shaqaysaan maantana xagga jirtaa maantana xagga jirta laakiin anugu intaan awrayay halka jirtaa kuu sheegi halka wax maraya halkii uu yaalay u yaala weli lama seexin heshiiskii afgarad isfahamkii buu taagay waxaana loo qolo waliba fiirsanaysaa oo loo wadaa goortii la saexi lahaa inuu dhammaado muxuu hakaday buuq badan baa ka kacay waar waxa saameeyey adaa sheegi doone laakiin waxaa ka kacay buuq heshiisyada caalamiga imisay socdaan toban labaatan qaar baa ka dhig waxaa ujeedada fog lahoo strategic orme waqti badan bay qaataa marka adigu maxaa loo saxi waayay maxaad odhanaysaa haw waa caalami ma xagga iyaga heshiiskayaga dheer oo annaga amrumayno oo wax isku diidiidan ma cid kale oo caalamkaa waxaan ku jirta heshiis waqti bay qaataa badan xasan sheekh ayuu sheegay in dhulka uusan xukumin uu doonayo in wax laga weydiiyo taasna ay tahay mid khalad ah oon waxba laga weydiinaynin madaxweynaha dowladda federaalka waa sidaa uu hadalka u dhigay madaxweynaha somalilan ninka lagu magacaabo muuse biixi cabdi xasan sheekh etoobiya isku qaad ee etoobiya maxaad ula gashay heshiiska dhulkayga waad boobisaa buu ku daray qolooyin kaloo laga filina way ku dareen dhulkan uu sheeganayo somalilan aadu ka hadlaayana mana iman karo kamana taliyo wuu ogyahay afarista sano kala madax bannaan dee markaa dagaal baa la aloobsaday oo masar baa timid oo buuq badan baa la abuuray oo waxaan u malaynayaa dee inay taas dheeraad ahayd xalla aanay noqonin dhul aanu xukumin oonu haysan buleeya aniga hala isoo weydiin aniga aan bixiyo waan xukumo dee dhulkii ilan shaqa isku marihiin halkaasaanu kala joognaaye afragaadiye ceeb iyo colaad mooyaane inuu soo diro mooyaane dee halkan dhulna kama bixin karo mana xukumo kolkaa maanta awooddan uu la wareegeysanayo waa khalad dadkana wuula goynaya murankana wuu sii dheeraynaya colaadana wuu sii dheeraynaya guddoonka baarlamaanka kenya ayaa sheegay in dalka kenya uu malaayiin dollar ka faa'iido soomaaliya taa beddelkeedana aanay soomaaliya wax faa'iidaha ku haysanin muxsin xasan ayaa ka warramaya faarax macallin oo horay u soo noqday guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dowladda kenya xilliganna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaankaasi ayaa sheegay in dowladda kenya ay faa'iido badan ku qabto soomaaliya taasi beddelkeedna aanay soomaaliya wax faa'iide ah ku haysanin dalkan ka midka ah kuwa ay ciidamadooda ku sugan yihiin qaar ka mid ah gobollada dalka xilli uu faarax macallin bixinayay waraysi ay ka qaadaysay mid ka mid ah warbaahinnada soomaalida ayaa hadalkiisa waxaa ka muuqanayay digasho iyo in uu quursanayay dowladda federaalka ee uu xilligan seetaha u hayo xasan sheekh maxamuud isagoona tilmaamay in dowladda kenya uu isagu ka mid yahay ay dhinac waliba faa'iido ku qabto soomaaliya halka ay kenya taasi beddelkeedna dalka soomaaliya ku daabusho maandooriyaha oo uu qaadka ugu horreeyo sidoo kale waxa uu sheegay in boqolaal milyan oo dollarka maraykanka ah ee kenya ka soo xaraysa dalka soomaaliya badeecadaha iyo agabka ay kenya soo saartana loo dhoofiyo gobollada kala duwan ee dalka iyadoo uusan jirin hal dollar oo soomaaliya ka soo gala dhinaca kenya aniga matalan ilaa boqol kun baa shaqaalaha xagga noo joogaan hashi bisheeda waxaa lagu qiyaasayaa inay boqolka kun ay kun kun dollar keli hadday soo diraan kun kun dollar keli waa boqol milyan dollar waxyaabaha kaloo la dilaya lasoo difaac cinkaasoo kale diyaaradaha ka shaqeynaya kuwii la dila dhah saddex boqol milyan oo dollar markay ugu yartay soomaaliya ka naga soo gashaa ciidanka markii la sheegay iyo wax kastaba la sheegay kulli laga bixiyo ala bixiyo anaga faa'iido weyn baan ku haysanaa maxay nagu haystaa soomaali waaye waxaa kaloo jirta waxaa imaataa kumaan kun oo soomaali baa imaatay haddii la dhaha business class keli la yidhahdo you can't imagine how be diyaaradday soo kansi la yidhahdo inta markay imaan hotaaladay degaan carruurtooda inta dhigtaan iskuuladay dhigtaan nin carruurtii saddex mar ku haya wasiir ma jiro dowladdu shaqey ma jiro alaabta ka tagta kenya way u furantay soomaaliya laakiin waxaa ka imaada soomaaliya uma furna kenya dowladda kenya ayaa ka mid ah dowladaha shisheeye ee duulaanka militari ku jooga dalkan muslimka ah ee soomaaliya kumanaan ka mid ah ciidamada kenyaatiga ah ayaana ku sugan qaar ka mid ah gobollada dhaca koonfurta soomaaliya iyagoona saldhigtay magaalooyin badan oo muhiim u ahaa ummadda soomaaliyeed magaalooyinkaasi oo marka laga soo tago sida ay kenyaatiga horumar ahaan oola hareen waxa ay ka wadaan dhibaatooyin joogto ah oo ay kula kacayaan bulshada iyo bay-ada soomaaliya khasaare ayaa ka dhashay dab ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder wararkeenaga soo gaaraya magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxay ku waramayaan in dabaadu xoogan uu ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada waxaana uu dabkaasi geystay khasaare kala duwan oo hantiyadeeda dad goobjooga yaalla ayaa waxay soo warinayaan in dabkan uu baabiiyey xarumo ganacsi oo iskugu jira kuwa lagu iibiyo qalabka elektroniga iyo maqaaxi kuwaasoo ay leeyihiin ganacsiyo soomaaliyeed iyadoona uu dabkani ka soo bilowday maqaaxida gaadiidka dabdemiska ayaana waxaa lagu eedeynaya inay ka soo daaheen goobta uu dabka ka kacay middaas ayaana waxay sababtay in dabka uu ku sii fido goobo badan islamarkaana uu geystay khasaare kala duwan oo hantiyadeeda waxaana la soo warinaya in halkaasi ku baabaaday lacag dhan lix kun oo dollar waa kan mid ka mid a milkiilayaasha xarumaha ganacsi ee gubtay isagoo la hadlaya warbaahinta kana warbixinaya sidae wax u dhaceen iyo khasaaraha ka dhashay dabkani baaxadda weyn ee ka kacay xarumahani ganacsi ee ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho meeshaan dabka waxaa ka kacay xalay toban saaci bar oo ka kacay taleefonka yar diriska ay soo wacay maqaayad diibita meesha ku lahaa misgoolkiis markaa arka anoo salaad subax markaa isku diyaariyo masaajidka u socdo misgoolka markaa arka ku celiyo waxaa israay maxaa dhibaato jiro waxaa dhahay dhib maxaa jiro markaas wuxuu dhahayay nimo meesha daba ka kacay meeshaada waa gubanaysaa marka dabka wuxuu ka bilowday biibita ugu dhegan dabka ka kacay inay koronto tahay horta meesha jika ma aheen wax lagu karimeen laakiin waxaa loo badinaa inaa dab oo koronto dhalisay dabdabiskana waxaa u imaaday waqti markii meesha baaba'day kadib u imaaday marka waxa waaye hadda hantidan meesha waxa taala waxa waaye meesha elektarooniga ahayd moobeelada ku ibi jirnay iyo farsamadooda alxamdulilah ilaah hantida sii hantida ilaah ay qaatay meeshaan hanti waxaa ku baaba'day ka badan lixdan kun oo dollar wallaahi waxaa ka badbaaday hadda waxaa waaye hal sinti kama badbaadin lacagtaas lixdan kun ka badan hal sinti kama badbaadin qalab farsano qayb dhan oo farsamo moobeelo lagu farsameeyo samsonka iphoneka lagu farsameeyo ayaa ahayd marka waxa waaye waa ilaah xamdigiis waxaa waaye hadda waxa waaye wax aan ka hayno ma laha dhowr mar oo hore ayaa waxaa sidaan oo kale uu dab uga kacay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho waxaanuu dabkani baabiyey hanti aad u fara badan iyaduna inta badan dabkan uu ka dhasho cillado ka imaado dhanka korontada qoys ku nool magaalada hargeysa ayaa sheegay in xubno ka tirsan maamulka la baxay somalilan ay dhulboob ku hayaan mubaarag cumar ayaa ka waramaya magaalada hargeysa ee uu ka arrimiyo maamulka la magac baxay somalilan ayaa waxaa maalinba maalinta ka dambaysa isa soo taraya dadka ka cabanaya dhulboobka ee ku dhaqan magaalada hargeysa bulshadan ayaa ka cabanaya maamulka la magac baxay somalilan kaas oo dhulboob xoogan ku haya bulshada qaar ka mid ah bulshada kunool xaafad ka tirsan magaalada hargeysa ayaa waxay ka dhawaajay inay dhulboob xoogan ku hayaan mas-uuliyiinta ugu sarraysa maamulkan sidoo kale qoysaskan ayaa sheegay in si xoog ah dhulkooda loogu qaadanayo islamarkaana rasaas loo adeegsaday waa kuwan iyagoo ka cabanaya arrimahaas wax waliba way ku soo mareen kioo lagu diray oo rasaas loo adeegsado ilaahay ka qabtay wada ka dibtay rasaastii lagu ridayo nin waalo loo soo adeegsaday kolkani maxay ku dhacday inaad haddii alla ka dhiga nagu qabsataan intaa yar ad nagu qabsataan maxay ku dhacday markaan idhi wuxuu yidhi dowladda annagaa leh madaxdana annagaa leh lacagtana annagaa leh idinku marti baa ku tegiin adiyo reerkaagu sidee ku helaysaan buu yidhi ma booramaad mooday meesha weligayna ma arag bowrame weligay intaan le ceradaan leeyana ma arag dhulkan annagaa iskale degaan baanu ku ahayn awowgii baa halkaa deganaa aabbahay baa deganaa anaa ku dhashay ku dhalay intaas oo qarniba meesha waanu degan cidda maanta nagu haysata dhulkayga dhulkaygii kala barbay dan guud u qaateen oo habeen madow inta la qoday kaabada cadcad oo kuwii dowladda hoosaa lagu dhejiyey annagu itaaliya awood ma hayno aanu dacwada ku galliyo kharashaad waxaa laysku sheeganayaa waa xoog iyo maaliyad muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa magaalada hargeysa kusii xoogaysanayey dhulboobka ay geysanayaan mas-uuliyiinta maamulka la magac baxay somalilan kuwaasoo xilliyada qaar dhibaatooyin kula kaca bulshada ay dhulboobka ku hayaan warkii o aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa